ciidanka jabuuti ee qeybta ka ah howlgalka hardmis ayaa deegaanka ceel jaalle ee duuleedka magaalada beledweyne ugu qeybiyay deeq isugu jirta biyo marakaneeco buskud iyo baco shacabkii ka barakacay fatahaada beledweyne madasha lagu qeybinaya deeqdan ayaa waxaa goobjoog ahaa guddoomiyaha gobolka hiiraan cabdulaahi axmed maalin sufurow iyo taliyaha hiil walaal sagaal ee ciidanka jabuuti korneel xumud axmed maxamed taliyaha hiil walaal sagaal ee ciidanka jabuuti korneel xumud axmed maxamed ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan gurmadka iyo caawinta ay la garab taagan yihiin walaalaha soomaaliyeeda reer baladweyne waan garab taaganaynaa shacabkii oo baladweyne jooga oo dhibaatooda a gaadhay oo dhinaca dhinaca waxaa ka gaadhay biyobax badan hadda waxaa la sheegaya dad xataa way ku dhinteen waxaa halkaa u joognaa gurmadka hiil walaal baan nahay madaxdeeni baa nagu amartay inaan garab taaganno habeen iyo dharaar dhibaato haddaa ku dhacto ku dhacdana inaan la qaybtanno oo wax kastay ku dhacaysa ilaa intaan iyago oo maaragtay gurmad waxaan u joognaa hiil walaal sagaal weeyaan deeqda maantaan bixinay waan bixinay haddana waan bixin doonaa insha allah gudoomiyaha gobolka hiiraan cabdulaahi axmed maalin sufurow ayaa ka warbixiyay deeqdan loo qeybiyey qoysaska isaga oo u mahad celiyey ciidamada hiil walaal sagaal ee jabuuti garab istaagga iyo caawinta ay u sameeyeen walaalaha soomaaliyeed ee fatahaadda ay saameysay gurmadkii walaalaheenna jabuuti marka hore admis qaybta walaalaheen jabuuti ciidanka hiil sagaal ee uu madaxda ka yahay xumed isaga oo fulinaya amarkii iyo hadafkii taliyaha ciidanka ciidamada jabuuti walaalkeen genaraal sakariye sheekh ibraahim iyo amarkii madaxweynaha ismaaciil cumar geele dowladda jabuuti ayagoo ciidamadu fulinaya garab istaagga dadka soomaaliyeed deeqdan loo qeybiyey qoysaskan ay saamaysay fatahaadda ayaa ku soo aadaysa xilli ay baahi weyn u qabeen in gurmad lala soo gaaro